xanuunka kuduudyaha ayaa soo ritay dad badan oo ku nool xeryaha dhadhaab ee ay xooga ku haysato dowlada kenya xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dadka halkaasi ku nool soo ritay xanuunka loo yaqaano kaduudyaha tiro dad ah ayaa lasoo warinayaa inay u geeriyoodeen xanuunkan halka ay weli la jiifaan kuwo kale mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasho gobolka ayaa ka warbixiyey xanuunka ka dilaacay xeryaha dhadhaab stebkan hadda aan fiirinayno waa stebkii saddexaad ama wareeggii saddexaad oo hadda sidaa filan uu marahayaa hadda marka saameyn aad u ballaaran uu keenay saameynta hadda uu aad u weyn uu keenay waxaa ka mid ah inayba dadka qaarkood hadda ay u dhammaanahayaan dad fara badan ay u dhinteen inta hadda maqalka nagu soo gaaraysa waxaa ka mid ilaa shan qof oo kaleeto inuu wax yeeleeyay ama ay u dhinteen dad fara badan saameyntoodana u haya way u jiifaan qaxootiga hadda aan joogna ama xeradan xagardheer iyo dhadhaab hoos tagto ama faafiba hoos tagto tiro guud oo ilaa iyo hadda dowladda haddee u tagtay oo ayaga ay confirm gareeyeen oo intaan cudurkan ku dhacay ama wax uu yeelay la dhahi kara ma jirto laakiinse intaan arkayna ama intaan aragnay boqolkiiba siddeetan dadka ugu effect gareey cudurkan wuu jira wuxuu hadda welina saameynay waa yarta inta ugu badan ilmo iyo dad weyn labadaba wuu saameeyey iyadood bulshada ku dhaqan gobolka nifdhi ay la daala dhacayaan dhibaatooyin kala duwan ayaa haddana dhanka kale dowladda gumaysiga ku haysata ee kenya aysan waxba ka qabanin dhibaatooyinka qaar ee soo wajaha gobolka nifdhi